waxaad ogtihiin oo dhammaantiin aad la socotaan in baarlamaanka federaalka soomaaliyeed guddiyadiisa kala duwan guddi ka mida guddiga maaliyadda uu bishaan horaanteedii isagoo fulinayo weliba qaraar baarlamaanka federaalka uu amray inuu soo gudbiyo warbixin maaliyadeedka xukuumadda ayaa waxa uu keenay golaha shacabka warbixin maaliyadeed warbixin ku saabsan maaliyadda waddanka soo gashay iyo sida loo isticmaalo baarlamaankaa la keenay waa la qeybiyey meeshii aan sugaynay in laga niqaasho xukuumadda khaldaadka laga tilmaamayna ay tiraahdo sidaan iyo sidaanay ahayd oo sidaan ma ahayn ama ay tiraahdo meeshaa khaladkaana waa jiri jiray oo haddana uu jiro haddana waa la bedeli rabaa sidaanay wax u dhaceen la sugaayay waxa uu la kulmay guddigii iyo baarlamaanka oo dhanba dagaal oo runtii aada u foolxun oo xoolo lagu bixinaayo handadaad lagu daraayo dadka qaarna handada sida idaacadahan ay ka tilmaameen xubnihii guddiga qaar ka mid ah oo wax walba ah sida guddigaasi warbixintiisa loo baabi'in lahaa isagana loo burburin lahaa haddii baarlamaanka uu isku dayo inuu hor istaagana baarlamaanka naftiisa loo burburin lahaa waa arrin aan fiicneen oo runtii aada u foolxun haddii aanana lagu fakan oon lagu badbaadin guddoomiyaha golaha shacabka oo shala kasoo laabtay safar uu ku maqnaa uunan maaragtay tilmaamin sida sharcigu qabo xeerku qabo nidaamku qabo in la raaco ilaa haddana idaacadahaasaan ka maqleyno uu tilmaamay haddaan lagu badbaadin waxaa socoto qorshihii baarlamaankan lagu burburin lahaa mar kale oo lagu kala diri lahaa waxaan ka cabsanaa weliba haddii guddoomiyuhu uu taladaas ku raaci waayo xataa in laga shaqeeyo guddoomiyaha naftiisa in sida guddoomiyihii hore loola dagaalinto loola diriro baarlamaanka sidaas lagu burburi